dhulka hadda laga hadlayo dhulkaas waa dhul annaga naga dambeeya oo yar waana bad xeeb waaye maana dhul dhul ahaan u ahaa ma ahayn dhulku wuxuu ku dhammaadaa guriga anigu aan deganahay waa dhul ka horyaalay xeebta iyo safaaradda turkiga dhabarkeeda dambe meel u dhexaysa ku yaalla waa ogaanshahayga iyo taariikhda aan dalkan ku aqaano horta dhulkaasu dhul ciidan ma ahayn ciidan ma lahayn marka hore waxay ahayd dekeday ka tirsanayd dhul caadigu iska ahaa waa tii dhulkii dekedda loo qeybiyey safaaradda imaaraadka iyo safaaradda turkiga qeybta safaaradda turkigu ay degan tahay waxaa waagi hore ku ooli jiray taliska ciidanka badda soomaaliyeed hase yeeshee xukuumaddii kacaanka intay jirtay ayaa laga wareejiyey lagana dhigay taliskii ciidanka badda soomaaliyeed meesha hadda loo yaqaano mariina loo yaqaano oo aad wada garanaysaan oo degmada kaarana xafiiskii taliyaha iyo taliskii ciidanka badda soomaaliyeedna halkaas ayuu ka yaallaa asagoo guri saddex ilaa afar dabaqa dhul weynna haysta ayuu ku yaallaa halkaas degan yahay taariikhda marka horta sidaas weye